isticmaalo meel yidhaahdo gobolka bokool gaar ahaan degmada garas weyne meel yidhaahdo bokool ka mid ayaa waxaa lagu dilay nin oo nabadoon ahaa oo beelaha meesha degan beel ka mid a oday u ahaa iyo wiilkiisa laisku kordilay ma garata
gaartay
dilkaasna waxaa jeestay ciidamada dawlada ee gobolka bokool ayaa magaalada xudur ciidan ilaa toban qofood ee kusoo diray ninkaas odiga oo waxaan galabsana la arkin siyaasadna shuqul ku lahayn oo nin beeleed oo beeshaas oo ku dhashay odigeeda iyo hoosheeda maalin shaqo kalena aan lahayn urad iyo dawlad iyo mil aan ku tirsanayna sidii wiilkiis liftor saaray marka in arrintaasa cabasho ka nahay inaa wax naga qabataan aan rabno
haye
marka waxaan meeshaan aan ka jeedinaynaa arrimahaas oo ay ka dambeeyaan maamulka gobolka bokool ayaa soo diray ciidamadaas caddeynteedna waa haynaa iyo arrintaas inaan ka hadalna ayaan rabnay idaacadda sidaas aan ula soo hareegin waa tahay waxaa la sheegayaa arrintu inay tahay mid dad beelaha ama beelo walaalaha halka wada dega ee u dhexayso marka maxaad ku leedaha adigu arrinta maamul ayaa ka dambeeya
arrintaas waxaa ka dambeeya maamulka meeshaas ayaa beel shaar u geliyey beel haddii shaar loo geliyo waa taqaan beesha kale waxay rabto ka samaysanaysaa guddoomiyaha gobolka bokool ayaa arrintaasna ka dambeeya isagaa shaarkaasna dadka u geliyey isagaa ciidamadaas diray isigaa idigaas yiraa nuur ala dheero nin caan waay gobolka bokool caanka oo nin yar nin yaqaano waaye nin aan weligiis wax dhibaato ee uma u geystay maaha arint aragtidaas rag bay hindhiisa ahaa beelba hindheeda ahaa hindhahaas ka bujiyo way arrinta loo sameeyey waxaana ka dambeeya guddoomiyaha gobolka boqol ayaan ku eedeynaynaa ninka la yidhaahdo tol maxamed axmed maxamed tolla ninka lahaa ka dambeeya walaalow arrintaasaan cabasho ka nahay waxaan adduunyada ujeedinaynaa inaa arrintaas oo dhibaatada leh dilka leh dhac leh xirmada leh haddaba dad isla beeshaas kamid ayaa loo haystaa gobolka boqol looga haystaa madax furasho si oo kale ah dad aan dembina lahayn reer baadi oo geeliya inta lasoo qabsaya magaalada hundur lagu haya oo waxay dhibaato ay sameeyana la arkin iyagoo hoolahooda la jooga lasoo wada ma garatay
waa tahay marka bal idinku maxaa tallaaba marka oo aada qaadeen bal waxaan annaga tallaabo ma qaadin waxaan jeedinaynaa annaga dad nabadeedaa nahay dhibaato iyo iskahorimaad iyo hadda beelal isku diri oo diyaaromani waxaan diyaar u nahay inaa arrintan ninka gobolka wax taliyo sharciga wax ka qabto ciidamada oo dareengiisayba maxkamad lasoo taago ummadda soomaaliyeed intaasaan ujeedinaynaa samaantana dhegaysanaysa dawlada federaalka waxaan ujeedinaynaa koonfur galbeed waxaan ujeedinaynaa inay guddoomiyaha gobolka bokool dhibaatada uu ku hayo gobolka bokool ummadda laga qabto ummadda soomaaliyeed lasoo horkeenin ummadda koonfur galbeed lasoo horkeenin dhibaato haddii ay socoto dhibaa ka imaanaya arrintaas dhibkaas ayaan diidanaya walaalow inaan ka hadalno arrintaasaan aan kuusoo wacnay aan inaan naga jeediso aan diyaarunahay waa tahay waxaa la sheegayaa in ciidamo ishor fadhiyaan oo labada beeloodba ka kala socda maxaa ka jira arrinka warkaas war jira ma aha war jira ma aha meeshaas dawlad baa ka talaysa dawlad iyo ururna waa isdagaali karaan dadkan dad shicib oo ahaaye dad aan hubaysnayn ma aha dad geenaysa ilaalsanaya haridin geena soo jiisadijira walaal qofka aan ku sheegayo yaqiintina taas waaye dawladda koonfur galbeed dawladda federaalka waxaan si degdega uga jeedinaynaa arrimahaas inay soo fargeliyaan wax ka qabtaan dhibka soo socdana waxa aayatiinkeeda yeelanayo tal waaye dhibaa kasoo socda meeshaas dhibka kasoo socdan inuu tal aayatiinkeeda ummadda soomaaliyeed u sheegayna wixii dhibaato ee dhaco isigaa hiday wixii ummadaas dhibaato ee gaari isigaa sameeyay marka dawladda waxaan ujeedinaynaa ninkaas iyaga meesha joogteen inay ummadda ka qabtaan